Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Wacyigelinta Maamulka Somalilan Cali Xasan Maxamed ayaa dhagax dhigay dhismo cusub oo ay yeelanayso xarunta wasaaradda warfaafinta ee magaalada Burco ee gobolka Togdheer. Munaasabadda dhagax dhigga waxaa goobjoog ka ahaa mas'uuliyiinta gobolka Togdheer, wasiirro ka tirsan maamulka Somalilan, qurbo-joog, dhalinyaro iyo marti sharaf kale. Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Wacyigelinta Maamulka Somalilan Cali Xasan Maxamed ayaa ka warramaya dhagax dhigga xaruntan.
maanta runtii munaasabad fiican oo qurux badan oo horumarina baynu joognaa waxaynu dhagax dhigaynaa xaruntii wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee gobolka togdheer oo noqon doonta insha allahu dhismo cusub oo casriya oo sidaa injineeradu iminka ay sheegayeen ama dhisaankiisu halkaa ku yaallo shan qol oo xafiisyaa iyo hool laguna shiri doono stuudiyo iyo noqon doono isna la qalabayn doono iyo geed weyn de- deyr weyn oo aada u ballaadhan oo ah- ka muuqata oo isaga laftii la qurxin doono oo marmar iyo wax walba la dhigi doono Eh, dhismo dhammaystiran buu noqon doonaa haddii alla ka dhigo Qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka qayb galay munaasabadda ayaa soo dhaweeyay dhagax dhigga xaruntan.
si inaan ka soo qayb galno munaasabadan lagu dhagax dhigayo wasaaraddii warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda somalilan ee gobolka togdheer aad iyo aad baanu wasiir cali iyo wasaaraddiisaba u soo dhoweynaynaa waanaan uga mahad celinaynaa runtii dhismahan oo saddex iyo soddon sano ka hor cusbaa laakiin maanta dee dibdhus lagu samaynayo oo runtii sidai ahayd iyo si ka qurux badanba eh, loo nashqadeeyey sacaadta wasiir aad iyo aad baanu kaaga mahad celinaa gelinta uu ku soo kordhiyey wasiirka waxqabadka ee runtii horeba looga bartay imkaan lahayn wasiirku waa laane baryahaasee talow dee tasho waa noo soo socday maanta waxaan u joognaa dayactirkii iyo dibdhiskii wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta oo runtii sidaa la sheegay in badan qabyo ahayd Een, sugaysana maalinta dee ilaahay qadarayo ee qarankeedan een, loogu shaqeynayo runtii loogu adeegi doono lana hagaajin doono Een, waxaa nasiib u yeeshay oo runtii ilaahay ku soo beegay wasiir cali waxaynu bogaadinaynaa oo soo dhoweynaynaa wasiirka wasaaradda warfaafinta oo runtii saadee la sheegay ee la qiray ee waxqabad badan qabtay wasaarado badan uu joogayna runtii wax ka qabtay weliba siba gobolkan astaamaha ay leedahay wasaaraduhu ka koobuu yahay wasaaraduhu soo qabtay inuu wax ka qabtay Dhismaha xarunta warfaafinta ee magaalada Burco ayaa kaalin ka qaadan doonta bilicda iyo quruxda magaaladaasi.